cayaarahan ayaa ah kuwa la qabto sanad walba waxaana soo qaban qaabiya ururka today oo ka dhisan magaalada toronto kana shaqeeya arrimaha horumarinta dhalinyarada waxaa tartankan ka qeybgelayay sideed iyo toban koox hase yeeshee waxaa haray labaiyo toban koox halka lixda koox ee soo hartay ay ku hartamayaan hanashada koobka cali muudey wuxuu ka mid yahay madaxda ururka today ee qabta cayaarahan wuxuu berisamaadkii usoo cayaaray naadiyadii isnaay iyo madbacadda qaranka ee soomaaliya wuxuu iiga waramay sida u socdo tartanka iyo heerka uu marayo bismiillaahi raxmaan raxiim aada iyo aadaad umahadsan tahay xuseen cayaarihii si wanaag leh ay u socdaan oo nasoo bilowday bisha julaay todobadeeda cayaarihii hadda waxaa isugu soo baxay lix kooxood lixda kooxoodna waxay kala yihiin iyo siday wada ciyaari doonaan groupkan waxaa kasoo baxay straitham oo ka socdo ingiriiska tower united oo ingiriiska ka socoto iyo hillaac oo ka socoto toronto canada groupka kalena waa ottawa oo magaalo madaxda canada sef oo iyadana ka tirsan torono iyo banaadir oo iyadana ka tirsan torono waxay wada ciyaari doonaan marka groupka hore oo straitham iyo tower united hillaac waa wada ciyaari doono kooxdai ugu dhibca badato ayaa finalka imaan doonta ottawa iyo sef iyo banaadir iyagana kooxdai ugu dhibca badato ayaa iyadana finalka imaan doona maantana ciyaarihii waxaa bilaabanaya semifinalka semifinalkaasoo wada ciyaari doonaan straitham iyo tower united oo ingiriiska ka socda cayaarta labaadna waxaa ciyaari doono ottawa iyo sef ayagana oo ka socda canada ayaa wada ciyaari doona ciyaarihiina wanaagaas ayay ku socdaan inkastoo ay adag tahay in la saadaaliyo cidda sanadkan la hoyan doonta koobka haddana dad badan ayaa qaba in naadiyada ka dhisan toronto oo koobkan martigelinaya misena aanan qaadin labadii sano ee lasoo dhaafay ay sanadkan u muuqdaan kuwa koobka u diidi doonaa inuu ka baxo magaaladooda kooxda ohio united oo ka dhisan gobolka ohaayo ee dalka maraykanka oo sanadkii hore si xaroga leh ku qaaday koobka ayaa shalay kooxda banaadir uga adkaatay goolkulaad ama rigooryaal sidaas ayayna uga hareen tartanka waxay ka mid ahaayeen kooxaha loo saadaalinayay inay qaadaan koobka ee sanadkan sidoo kale kooxda sayf oo ka dhisan magaalada toronto ayaa ilaa iyo hadda ah kooxda tartanka ka dhalisay goolisha ugu badan dhanka kale waxaa si habsame leh u bilowday ciyaaraha odayaasha ama ciyaartooyda berisamaadkii u ciyaari jiray naadiyadii iyo xulkii qaranka ee soomaaliya kuwaasoo qeyb ka ah tartanka sanadlaha ah maanta waxaa kaloo bilaabanaya cayaarihii old boys loo yaqiinay ay wada ciyaari doonaan afar kooxood laba ingiriiska koox ka socota torono koox ka socota washington d c koox ka socota iyo boston koox ka socota oo old boys la yihah loogu magac daray walaalkeen sadeq siraaj oo kamid ah ciyaartooydii wax ka aasaasay somaali week allah u naxariisto ayaa loogu magac daray saas bay cayaaray u socdaan waxaana rajeynayaa insha allah inay guul iyo gobonimo noogu dhammaadaan bisha lix iyo tobankeedana dhammaan doonaan oo axadda qabanqaabiyaasha ayaa ku tilmaamay tartamada ciyaarahan inay yihiin kuwo la isugu keenayo dhalinyarada islamarkaana looga badbaadin karo dhibaatooyinka haysta waxaase jira dad qaba in loo baahan yahay in la badiyo barnaamijyadan oo kale islamarkaana si wada jir ah loo wajaho dhibaatooyinka haysta dhalinyarada xuseen nuur xaaji v o a toronto